macalin maxamed xasan macalin cusmaan oo dadka weliba aadka sadaqada iyo taakulaynta xagga waxbarashada iyo talooyinka la siiyo dadka markaasi masaajida yimaada iyo weliba ganacsatada oo inta badan iyaguna gacan ka geysta dadka masaakiinta balse uu isagu tilmaamayo inuu talooyin kala hayo waxaan weydiiyey macalin maxamed macalin xasan macalin cusmaan maxaa ugu waaweyn hawada aad haysaan runtii culays badana masaajidadii soo fuulay ganacsatadii xoogahoo mashquulkoodii ganacsigooday ku mashquuleen amaba waa guureenoo meelo fogfogay degaan ninka markii xoogahoo dhaqaalo uu yarayaashay inta badan wuxuu u guuraa xaafadaha yara fogfog oo islii xoogaho waa yar cidleeyaa dadkii maaragtay wax badan haystay inta badan meelahaasay nooga guureen annagoo jecel oo rabnay mar walbaba inay nala qabtaan dadka masaakiinta iyo rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi abquunii biducafaa'ikum ducafadiinna iga dhex dalba hal tunfiquuna waturzaquuna ilaa biducafaa'ikum war ma laidin irsaaqa hal tunfiquuna wax ma bixisaan oo waturzaquuna ma laidin irsaaqaa ilaa biducafaa'ikum ilaa bisababi ducafaa'ikum aa laydinku irsaaqaa marka ducafada waa dadka nagula irsaaqa oo dadkana lagu irsaaqa marka masaajidkii masaajidadii xoogahoo masaakiintii waa waa lagu cidleeyey marka shaqooyinka marka annaga shaqooyinka aan qabanno waxaa waaye masaakiintaas imaaday waxbaanu aruurinaa kiir tirisboor wata tirisboor la'aan ay hayso oon lacag haysanin oo sahayda ka go'on tahay waan u aruurinaa oo baabuuraan saarnaa kii maaragtay baahan maaragtay waa wixii aan u tari karna aan u tarnaa kii baahanna waxbaan u tarnaa oo wixii awoodannada waa u qabanaa wixii kara kii kii soo islaama inaan maaragtay wixii waxbarasho iyo wixii aan geyn karna waa geynaa macallin waxaa soo qaaday dadka diinta islaamka soo gelaya oo aan markoodii hore aan islaam ahayn oo aan carabigii aqoon oo qur-aankii aqoon oo fartii aqoon dadkaasee wax u bartaan markay idin yimaadaan ma waxaad leedihiin xarun gaara oo dadka diinta soo gala mase guud ahaan dadka aad ku dhex dartaan dadka waa isku dhex jiraan kuwa waxa aad arki markii wax loo aruuriyay aad barbartoodiba aadan kaa siibanhay wixii aan gacanta ku dhigna xarun waxbarasho oo mambaasiya meelahaasaan u dirnaa oo ay wax ku soo bartaan dad xagga aan u dirnay hataa way jiraan marka dhankaasaan meelo waxbarashay waxbaan u dirnaa waxaan leeyahay ganacsatada walaalayaal waxaad idinka baxsataan waa wax meel idin yaalla marka waxaan leeyahay ganacsatada waxaan leeyahay inay masaakiinta ka warqabaan annagana masaakiintaas aan wax ugu qabanna ganacsi ugu abuurnaa wax maaragtay guri kira uga bixinnaa aad iyo aaday u fiicnaan lahayd siciid abuukar oo ka mida dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda bini aadamka iyo weliba taageerada bulshada waad dhegeysanaysaa macalin maxamed in uu cabashooyin ka muujinayo in dadka ganacsatada iyo dadkii wahaystay aanay sidii la rabay u caawinin masaajida ee qaab marka maalin walba gacanta la taagayaana waxaa ka wanaagsan inay jiraan mashaariic la sameeyo ama waqafa arrimahaas arag xalka maaha dhibaatada si joogto ah inay usoo laalaabato haddana si aanan macnaa dhammaystir lahayn loo xaliyo marka eedda ma laha dadka ama hantida ha lahaadaan ama dadka caadiga because qofka caadiga xataa lacag wuu sadaqaystaa ayaga dhibaato runtii ay geysteen maba ka jiro hadday ka dhoof hadday ka guureen xataa islii oo xaafado kale degeen taasi eed maaha eeddu xaggay taagan tahay eeddu waxay taagan tahay isaga iyo cid kastoo rabto loo yimaado sida loo doonto kaalmo ciddaasi ayaa waxaa la rabaa inay la timaado hab cusub oonan ahayn habkii gacantaagista iyo masaajidka in dadka loo dhaho wax soo aruuriya waa inay la yimaadaan wax sadaqoo jaariya ah soconayso charity hab organizational ah hab oo waqaf ah hab dhisan haddana wax jiro waay ma aha wax hadda la alifayo isaga uu samayn doono mombasa intaasoo qurun ayaa masaajidada runtii ay sameeyaan hay-adaha u dhisan hay-ad khayriya maxay samaysaa ganacsi ganacsigaas wixii ka soo baxo zakaati ku baxayn dadkaa lagu kaalmeeya yaa u diiday maxaa culimmada inay ganacsi sameeyaan weliba hadda waaba sameynaan kuweena way sameeyaan oo mid tijaariga ayaga u gaara ay samaystaan qayb zakada laga dhigo qayb khayraadka oo lagu daryeelayo ummadeena keliya maaha soomaalida ummad soo islaamaysaa jirto oo aada u dhib baahidooda oo weliba runtii haddii laga daaxo khatar ugu jiraan xoogaa yar inuu dib u laabto iimaankiyaa daciifa waa cusub yihi rasuulka sal alay slm aadoona ugu dardaarmay dadkaasoo kale in la gacan qabto si loo dhiso aad ayadu maadsantahay kaasi wuxuu ahaa siciid abuukar oo ka mida dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda bini aadamka iyo weliba taageerada bulshada war dheere v o a